Hooyo Hidaaye Maxamuud Faarax Ismaan waa hooyo haysata wiilkeeda oo baahiyaha gaarka qaba isla markaana soo wajahday xaalad caafimaad darro. Ma awoodo qarashkii ay ku geyn lahayd dhakhtarka maadaama ay ka soo jeedo qoys danyar ah. Hooyo Hidaaye ayaa raadiyo Beerlo uga warantay xaaladda caafimaad ee wiilkeeda iyadoo codsatay in laga caawiyo qarashkii lagu daaweyn lahaa.
Waa ku dhowahay waan dhowahay waxa iga naafaa wiil saaxiib ciyaal ah reero oo oo maxay ahaato xanuunsan aniguna aan waxba u awoodin aan ku daaweysto maxay ahaato waxaan u haayo aanan la arag waa iga xanuunsan oo nin weyn oo maxay ahaato ilmo leh ah oo daruufada iyadana ku hayso oo waxaan u awoodana hooyo aan la arag waa iga xanuunsan oo igana naafay oo lug tabcaanka ah waxaan hadda u awoodana male waxaan u hayana male waa nin iska saaxiib ciyaala marna ilmuhu iska dhex jiifaa ilmahaasoo inta badan iska dhex jiifaa marna xoogaa waa u iska hadaafaa meelahan u iska istaagaa wallaahi hooyo maxaa noloshoodu aaday u adag tahay wax hadda gargaarho bini-aadninimaana ma helin wax hadda maxay ahaato alxamdulilah alshukr rabbilcaalamiin wuxuu ilaahay ku ersaqaa waa gaarkooda laakiin aaday noloshoodu u adag tahay guri koraaw xataa ku jiraa karida inta badan waxaa weeyaan iska bixi karyo waxaa weeyaan ilmihii bariiskoodii ma awoodiyo waa nin iska naafaa waa nin iska reero tabareed hooyo maya maya maama macaana dhakhtar ma aanan geynin waxaan dhakhtar ku geeba waa aan waayaba haa dhakhtarna ma aanan geynin waxaan dhakhtar ku geysta ma haysto isagii ma haysto aabbihiis waa nin agoon ahoo maxay ahata waa hore uu dhintay wax maxay ahata binu-aadninimo gargaar binu-aadninimaana ma helin hooyo macaana maamo maxaa codso laheyd maadaama wiilkaaga naafa yahay haddana aad awoonin inaad dhakhtar geysatid maama waxaan codsan lahay intii islaam oo wax tari karto oo dad oo waa taqaanaaha maxay ahaato noocaasoo kale wax u qaban karto in wax la igu qabtaan jeclaan laha codsanayaa caalamka oo dhan iyo inta islaam muddadii halka sano aheyd oo xanuunsanaa wiilkeeda ayaa wax ay geysay goobo caafimaad oo badan kuwaasi oo u sheegay inay u baahan tahay qarash lagu daaweeyo wiilkeeda